wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixinaya qarax saaka saacadihii hore ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir oo ay dadku dhinteen warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ugu yaraan saddex ruux ayaa ku geeriyootay laba qof oo kale oo rayid ahina way ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta waddada isku xirta isgoyska kilomitir foor iyo tarbuunka lagula eegtay kolayo gaadiida oo uu la socday taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka cabbaas amiin cali qaraxan oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada muqdisho ayaa lala bartilmaameedsaday taliyaha xilli uu marayay waddadaasi waxaana saddexda qof ee qaraxa ku geeriyootay ay laba ka mida ahaayeen dad shacaba halka midka kalena uu ahaa askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha taliska xoogga dalka ayaan ilaa iminka ka hadlin weerarkan miino waxaana mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya dhinaca kale qarax miino ayaa maanta barqanimadii xaafadda daarusalaam ee degmada yaaqshid lagula eegtay gaadiid uu la socday guddoomiyaha degmadaasi axmed cabdulaahi cariif qaraxan oo waddada dhinaceeda lagu aasay ayaa guddoomiyaha lala beegsaday xilli uu ku sii jeeday qabuuraha barakaad waana markii saddexaad oo uu la kulmayo qarax miino guddoomiyaha degmada yaaqshid guddoomiyaha oo ay warbaahintu la xiriirtay ayaa xusay inuu ka badbaaday qaraxaasi waxaana uu hoosta ka xariiqay in haba yaraatee aanay jirin wax khasaara ah oo uu qaraxaasi geystay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho